wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed odawaa ayaa wuxuu ka hadlay khilaafka u dhexeeya maamulka galmudug iyo ururka ahlusun ee fadhigooda uu yahay magaalada dhuusamareeb waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wadahadal labada dhinac ay yeeshaan wax walba oo khilaafa oo jiran ay dhammeeyaan waxa uu si gaara ugu baaqay kooxda ahlusunna in wadahadalada ay ogolaadaan sidoo kalena ay tanaasul ay sameeyaan wuxuuna sidoo kale uu sheegay in xilligii dagaalada ama xilligii cid aan dowladda ahayn ay hub haysan jirtay uu dhammaaday waa siduu hadalku dhige gruubka jooga dhuusamareeb waxaan rabnaa inaan u sheegno reer galmudug weeye lagama xigo waxay u baahan yihiin miiska wadahadalka unbay ku qaadan karaan waa dhammaatay wakhtigii nin qora leh qoray oo meel ku haysana waxaan rabaa inaan u sheego kooxda joogta dhuusamareeb qoraga wakhtigiisii waa dhammaaday hadday culimo yihiin qoraga wakhtigiisii waa dhammaaday qora isqarxinaya bisaa soo haray inaysan qoraga isqarxinaya garab u noqonin waddanka in laga qabtaa la rabaa qoraga isqarxinaya marka haddii hadda qoragooda uu ku dhex dhunto ma fiicnaanayso hadday wax tabanayaan madaxweynihii waa kanaa maamulka reer galmudugna waa la hadalnay annaguna waa ka sii koraynaa waxaan ogolnahay miiska wadahadalka wixii ay ku helaan in lagu siiyo marka mar kale iyo mar kale waxaan u sheegaynaa runtii arrintaasi waxay ku tahay culays badan maamulka dowlad goboleedka galmudug in lasoo afjaro oo ay caqliga caqligu shaqeeyana waa codsanaynaa haddii ilaa yidhahdo ururka ahlusunna ayaa kasoo horjeeda maamulka fadhigiisa uu yahay magaalada cadaado ee galmudug waxaana dhowr jeer ay diideen wadahadalla ay u soo jeediyeen maamulka galmudug iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya muddooyinka ugu dambeeya ayaa waxaa socday dadaallo lagu doonayay in maamulka galmudug iyo ururka ahlusunna la isugu keeno dadaaladaas oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen qaar ka mida dalalka deriska ah